bismillahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan jimco wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subax ee radio muqdisho qodobada aad ku dhegeysan doontaana waxaa ugu waaweyn gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa ka qaybgalay kuna loogu mahad celinayay xildhibaanada golaha shacabka ee meel marye matalaada gobolka banaadir ku yeelanaya golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in dhowaan ay furayso dulimaadyada gudaha iyadoo lasoo kordhiyay shuruuc lagu hagayo dadka maadaama uu weli jiro halista khatarta cudurka covid sagaaliyo toban bulshada ku dhaqan magaalada badhan ee gobolka sanaag ayaa soo dhoweeyey qaraarkii dowladda federaalk soomaaliya jaamacadda maahir ugu qansatay farac ka mid ah jaamacadda ummadda soomaaliyeed wasaaradda caafimaadka daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa xaqiijisay in labaatan qof oo cusub ay ka bogsoodeen cudurka coronavirus maamulka gobolka godo ayaa dhalinyarada ka ballan qaaday isboortiga kala duwan in dib habeen iyo casriya lagu sameyn doono si isboortiga gobolka kor loogu qaado iyo faransiiska ayaa hakiyey doorkiisa howlgalka nato xilli khilaf weyn oo soo kala dhexgalay faransiiska iyo turkiga
waa cudur safmareen ah oo kusii faafaya caalamka oo dhan haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta soomaaliyeed muwaadin si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is ilaaliso
subax wanaagsan mar kale waa jimco taarikhduna waa saddexda bisha toddobaad sannadda labaatan labaatan u diyaar garooba qodobada aad dhegaysateen oo faahfaahsan gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ahna kusimaha ra-iisul wasaaraha dalka ayaa ka qaybgalay kulan loogu mahad celinaya xildhibaanada golaha shacabka ee meel mariyey matalaadii gobolka banaadir oo ku yeelanayo golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya wariyahaga arrimaha gobolka nuur saciid tahliil ayaa warkaa inoo faahfaahinaya
xarunta golaha murtida iyo dhaqanka ee tiyaatarka qaranka ayaa lagu qabtay munaasabad uu soo agaasimay maamulka gobolka banaadir kaas oo loogu mahad celinayay baarlamaanka golaha shacabka soomaaliyeed ee meel mariyey matalaada uu gobolka banaadir ku yeelan doono golaha aqalka sare ee soomaaliya oo loo qoondeeyey saddex iyo toban xubnood gudoomiyaha golaha shacabka soomaaliyeed ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ahna kusimaha ra-iisul wasaaraha soomaaliya gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada iyo mas-uuliyiin kala duwan ayaa goobjoog ka ahaa munaasabadaasi iyadoo goobta lagu soo bandhigay suugaan kala duwan oo ka turjumaysay qiimaha ay wadaniyadda leedahay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa mahad celin iyo bogaadin ka socota maamulka gobolka banaadir iyo bulshada reer muqdisho u diray xildhibaanada iyo guddoonka sare ee golaha shacabka soomaaliyeed walaalayaal wax badan oo aan rabay inaan idhaahdo waxaa soo afjaray wakhtiga la joogo keliya waxaan ku gaabinayaa anigoo ku hadlaya magaca shucuubta ku nool gobolka banaadir iyo magaaladan muqdisho oo anigu hadda waqtilxaalagan ah meeyarkeeda ahay waxaan doonayaa inaan halkan uga mahad celiyo golaha shacabka dowladda federaalka soomaaliya iyo guddoonkeeda sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa guud ahaan golaha shacabka inaan u mahad celiyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha kala gedisan ee hadeertaan aan halkan ka salaamayey intaas ayaan rabaa waa boqolkiiba boqol ayaan ugu raalli uga nahay inaad naga ajiibtaan martiqaadkii casho sharafta ahaa oo runtii ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ahna kusimaha ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane mahdi maxamed guuleed qadar waxa uu ku dhiirigeliyey baarlamaanka soomaaliyeed sida ay uga go-an tahay horumarinta dowladnimada iyo ilaalinta sharciga waxaan ugu hambalyaynayaa baarlamaanka sida baarlamaanada adduunka inay saqda dhexe shaqeeyaan dhaafiyeen habeenadii dhawey siday u shaqeynaya waynu ogeyn markii maqhribkii rawaxaan waa isu imanayeen ilaa habeenkii bay shaqaynayeen shaqooyin baa idin yaal baarlamaan baa tihiin dastuurkaa saldhig oo shuruucda dalka ugu sarreeya hay-adda dowladnimada ugu sarraysaana waa idinka ha aqbalina in la idinidhaa saddex sanno markaad jirtaan kala taga toban ninna masiirka dalka ha matalaan toban nin sharciyadashiyayaasha ha noqdaan toban nin siyaasadda dalka ha hogaamiyaan guddiga sooma- dowladnimada soomaaliyeed baarlamaanow idinka weeye idinka awoodda aadna siiseen baanu ku shaqaynaa idinka awoodda aad siiseen baa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ku shaqeeya idinka awoodda aadna siiseen baa ra-iisul wasaaraheennu ku shaqeeya awoodda aadna siiseen baa xukuumaddu ku shaqaysa mar walbana inaad la xisaabtantaan u yeedhaan see wax u qabateen halkee wax marinaysaan tidhaahdaanna idinkaas kale ilaa baarlamaan lasoo doortay uu idin bedelo dowladnimada dalka iyo calanka soomaaliya iyo qarannimadeenna baarlamaan oo saldhigiisu waa idinka gudoomiyaha golaha shacabka soomaaliyeed mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa sheegay in baarlamaanka soomaaliya uu garab taagan yahay had iyo jeer shacabka reer muqdisho iyo sidii ay u heli lahaayeen xaquuqdooda
xildhibaanada ka soo jeeda deegaanka iyo xildhibaanada kale ee baarlamaanka guud ahaan guddoonka baarlamaanka wuxuu diyaar u yahay mar walba inuu idin garab istaago hortiinana uu socdo inta laga dhammaystirayo maqaamka gobolka banaadir waxaan si gaara ugu mahad celinayaa eh, guddoomiyaha gobolka banaadir oo caawa runtii munaasabadan ugu talagalay baarlamaanka soomaaliya inuu ugu mahad celiyo waa arrin runtii aada looga farxo waxaan kusoo gebagabeynayaa hadalkayga ilaah waxaan ka baryaynaa in siyaasiyiintaanada dhinac fiican ilaah wax ka tuso oo mar walba negativeka uusan ka tusin aada yaada umahadsantiin
nuur saciid haliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in dhowaan ay furayso dulmaadyada gudaha dalka iyadoo lasoo kordhiyay shuruuc lagu hagayo dadka maadaama weli oo jira khatarta cudurka covid sagaal iyo toban wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi salaad omaar oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in hal diyaarad keliya lagu bilaabi doono dulmaadyada gudaha dalka si loo xakameeyo cudurkaasi halista uu leeyahay
oo horta waxa xanibaada keenaysa iyo maalintiiba hal diyaarad in ay baxdo waxay tahay kow in lala qabsado la barto la ogaado ee, waxa aan u qoondeenay ee, socodka isu socodka dadku inay shaqeeyaan for example in labada qof ee isku xigta ee diyaaradda raacaysa ay isu jiraan laba mitir oo kale in ugu yaraan in qof kasta uu maaska xiran yahay in eh, baasaboorada oo kale haddii loo baahday ama documentska ama body passka la isu gudbinayo uusan cudur gudbinin waxaasoo dhan waxay u baahan tahay in inagana aan la qabsano dadka safraayana ay la qabsadaan Ah, marka si taas iyo in la yareeyo dadka isku soo gaaraya airboorada for example shan flight ka badan wixii ah waxay qasbaysaa inay dad badan hal mar isla joogaan airboortka marka si waxaasi looga taxadara ayaa inta ugu horeynta hadda horudhac ahaan waxaan sameynaynaa hal flight ayaa waxaan u diraynaa eh, maamul goboleedyada hadduu ilaahay ka raali noqdo keliya ujeedadana waxay tahay in aan aan- aan xakameyno inay dad badan meesha meesha isu soo gaaraan muddo kadib marka aan aragno eh, fasax eh, dheeri ah ayaa imaan doona insha allah tacaala restrictionska badidoodana waan qaadi doonaa hadduu ilaahay ka raali
sidoo kale wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi salaad omaar ayaa sheegay inay ku jiraan diyaargarowgii ugu dambeeyey ee lagu furi lahaa dulmaadyada caalamiga ah
internationalka horta waxay ku xiran tahay eh, meelihii la aadi lahaa naftooda inay furfurmaan hadda sida aan arkayno eh, turkiga oo kale wuu furmay etoobiya way furnayd meelo kalena waxaan rajeynaynaa inay mardhow furmaan innagana waan furi doonaa hadda waxaan ku jirnaa u diyaargarowga internationalka maadaama oo hadda localkii u diyaargarowgiisa iyo wixii oo dhan uu naga dhamaaday furitaankiisina aan go-aansanay Eh, waxaan mar hore usoo diyaargaroobeynay haddana aan sii wadnaa xooga sii saaraynaa internationalkiina in aan furno hadduu ilaahay ka raali noqdo Eh, diyaargarowgiisii ayaan ku jirnaa waxaan rajeynaynaa haddii xaaladda sida hadda maanta ay ku socoto ay kusii socoto in eh, isagana uu noo soo degdegi doono ayaan rajeynaynaa hadduu ilaahay ka raali noqdo
bulshada ku dhaqan magaalada badhan ee gobolka sanaag ayaa soo dhoweeyey qaraarkii dowladda federaalk soomaaliya ee jaamacadda maakhir ugu aqoonsatay farac ka mid a jaamacadda ummadda soomaaliyeed waryahaga maxamed muuse tarsan ayaa warkaa inoo faahfaahinaya
kulankan oo ay isugu yimaadeen bulshada degmada badhan ee gobolka sanaag ayaa lagu soo dhoweeyey midaynta jaamacadda ummadda soomaaliyeed iyo jaamacadda maakhir kadib markii dowladda soomaaliya ay jaamacadda maakhir ka dhigtay faraca jaamacadda ummadda ee puntland sidoo kale madashan ayaa lagu bogaadiyey horumarka ay ku tallaabsatay xukuumadda federaalku oo ay ka mid yihiin mashaariic ay dowladdu ka wado gobolka sanaag waxgaradkii madasha ka hadlay ayaa u mahad celiyey danjire jamaal maxamed xasan oo ah xildhibaan iyo wasiir ka tirsan dowladda soomaaliya deegaan doorashadiisuna ay tahay gobolka sanaag waxaan uga mahad celinayaa kow midaynta jaamacadda maakir iyo jaamacadda ummadda soomaaliyeed qodobka labaad oo ah diyaaraddii keentay dawooyinka kanora farista oo wax badan ka qabatay deegaankan ama ka caawintay waxaanu rajaynaynaa insha allahu in aanu ka faa'iidaysano fursadaha dowladdayada soomaaliyeed ayna siisay dadka deegaanka xildhibaanada kale ee ku matela kuraasta gobolka ayay ugu baaqeen inay deegaanada dib u soo fiiriyaan oo ay noqdaan kuwo ficil u bedela matalaada shacabka dhowraya waxqabadkooda ambasador jamaal maxamed xasan wasiirka qorsheynta qaranka oo wax badan oo gobolka ninka siyaasadda ku matala ah waxyaabo badanna soo fududeeyey mashaariic mashaariic oo laga fuliyey meesha la yidhaahdo degmada dhahar sida suuqa solar light lamb iyo wadooyin waxyaabaha aan ka sugayno haddeer waxaa ka mid ah wadada ceeldaahir ceerigaabo qalabaynta erboodka barameed oo ballanqaadka laga hayo dowladda xildhibaan jamaal ahna wasiirka qorsheynka ambasador jamaal maxamed xasan oo ah ninka gobolka ku matalayay guud ahaan siyaasadda oo hawshaa soo fududeeyey kana soo shaqeeyey aad baa uga mahad celinaynaa mashaariicda ka socota degmada dhahar highland oo wadooyinka laga dhisayo sherby iyo dhahar suuqa laga dhisayo ambulanska dhammaan hawshaas ay fududaysay xafiiska ambasadarka xildhibaan wasiir jamaal maxaa xasan waxaad noo qabateen waxyaalo aan hore nolol ku qaban jirin ayaanu leenahay waxaanu ugu mahad celinaynaa oo kale deeqihii ay siisay waddada ceeldaahir dowladda federaalka ah oo insha allah sanado hore ay siisay haddana dowladda waxaan uga fadhinaa deeqihii hore oo ay siisay waddada inaanay wixii maqnaana oo soo dhammaystirto wax horlena inay noogu deeqdo aad iyo aad baanu dowladda uga codsanaynaa barnaamijkaas maxamed muuse tarsan warbaahinta qaranka muqdisho
wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa xaqiijisay in labaatan qof oo cusub ay ka bogsoodeen cudurka coronavirus wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya marwa foosiye abiika nuur ayaa warbixinteeda maalinlaha ee covid sagaal iyo toban ku sheegtay in viruska corona ay ka bogsoodeen labaatan qof oo cusub taasoo tirada guud ee dadka ka bogsooday ka dhigaysa sagaal boqol konton iyo laba ruux marwasiir abikar nuur wasiirka caafimaadka waxay sidoo kale caddeysay in la diiwaangeliyey afar iyo toban xaaladood oo cusub covid sagaal iyo toban oo kala jooga deegaanada somalilan toban gobolka banaadir saddex ruux iyo jubbaland oo hal qof ah taasoo tirada guud ee dadka uu haleelay cudurkaasi covid sagaal iyo toban ka dhigaysa laba kun sagaal boqol soddon iyo siddeed ruux bukaanada laba iyo toban ka mid a waa rag labana waa dumar saacadii lasoo dhaafana ma jiro qof u geeriyooda waxaana tirada guud dadka u dhintay cudurka weli ay taagantahay sagaashan qof wasiirka caafimaadka daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya wasiir abikar nuur ayaa ugu dambeyntii bulshada ugu baaqday in lagu dadaalo ka hortagga cudurka si loo yareeyo saameynta ku yeelanaya bulshada soomaaliyeed maamulka gobolka gado ayaa dhalinyarada gobolkaasi ka ballan qaadan isboortiga gobolka lagu sameyn doono dib habeen iyo casriyeen si ay u helaan garoomo u diyaarsan ciyaaraha kala duwan ee gobolka waryahayga maxamed kaafi aadan bishaar ayaa warkaa inooga soo diray luuq
ciyaartan ayaan ahayn mid munaasabada oo lagu soo dhoweynayay mas-uuliyiinta maamulka gobolka gedo kuwaasi oo maalmahanba ku sugnaa degmada luuq gudoomiye ku-xigeenka isboortiska degmada luuq iyo sidoo kale gudoomiyaha dhallinyarada faysal cabdiraxmaan ayaa sheegay inay jirto baahi dhinaca sboortiska waxaana ay ka codsadeen maamulka gobolka gedo kan degmada luuq iyo sidoo kale dowladda dhexe inay wax ka qabtaan baahida isboortis ee ka jirta degmada luuq marka maadaama aad tihiin maamulkii gobolka isboortiga degmada wax fara badan oo waxaa jiro baahiyo fara badan oo jiro baahiyahaas fara badan maadaama aad gobolka aad tihiin waxaa rabnaa inaad aad wax nagala qabataan hadduu ilaahay soo dhowaada madaxda nabi waxaan maanta idinla joogo waa isboortigii ee, degmada luuq insha allahu aad bay taageero weyn ugu hayaan madaxda gobolka adinkana taageerihiinniba idinkaga fadhiyaan taliyaha ciidamada xasilinta gobolka gedo bakaal cabdulaahi aadan ayaa sheegay inay muhiim tahay in la tayeeyo ciyaartoyda degmada luuq dhulka luuq waa meel taariikhiyan in badan looga dambeeyo isboortiska magaalooyinka gedo ugu khatarsan bay ku jirtaa xagga marka ciyaaraha la fiiriyo dhallinyaradana waan dhallinyaradana waan ku bogaadinayaa in ay sameeyaan waqtiga ciyaarta isboortiska ay kor u qaadaan dhallinyaraduna hadda waa jiilka sanadkan isbeddelka iyo horumarka intaba laga doonayo hadday tahay inaad isboortiska kor u qaadaan iyo hadday tahay maaragtay inaad dhallinyarada eh, wacyigelinteeda iyo farsamooyinkooda kale kor u qaadaan gabagabadiina barasaabka gobolka gedo cusmaan nuur xaaji macalimu ayaa dhankiisa ballanqaadinka maamul ahaan ay bilaabi doonaan dhismo lagu casriyeynayo garoonka kubadda cagta ee degmada luuq islamarkaana ay diyaar u yihiin inay garab istaagaan horumarinta isboortiska si guud ahaan gobolka uga qayb galo tartamada gobolada dalka insha allahu tacaala anaga waxaan idiin ballan qaadayna haddii ilaah raalli ka noqdo ee, garoonkan inaan leerar ku xirna habeenii maalinba lagu ciyaari doono roog idiin saaran haddii ilaah raalli ka noqdo Ee, wuxuu noqon doonaa garoon caalami ah guud ahaan degmooyinkana waxaan rabnaa garoomada inaan ka dhisna dhallinyarada degmooyinka oo dhan dhammaan degmooyinka oo dhan baahi bilaarana loo qabaa weli gaar ahaan degmada beled xawo aad u bilaaran garoon male waad ogtiin waad aragteen waxaan jeclaha jeclahay haddii ilaah raalli ka noqdo degmooyinka inaan u samayno garoomo caalami ah oo roogag leh dowladdana waa ka codsanay inay noo keeni doontana waa filaya garoomada muqdisho lagu ciyaaray camal ood aragteen oo hadda ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynahaba ay aad ugu qayb qaateen in la samayn doono insha allahu tacaala ayna waa filayaa leerarna waa ku xiri doonaa kuwa habeeni maalin baad ku ciyaartaan way noqon doontaan waxaan samayn doonaa dhallinyarada u samayn doonaa heer gobol xafiisya u samayn doonaa dhallinyarada isboortiga kuwa degmada waxaan u samayn doonaa xafiisya jiilalka ciyaara marka kuwa aan soo saarna oo gobolka gede iska daaya gobolada kale la tartama inay noqdaan aan rabnaa ugu dambeyn inay caasimadda muqdisho tartan u tagaan aan rabnaa gede markay soomaali markay ka dhammaadaana dalalka kale aan rabnaa inay tartan u aadaan dhallinyarada gobolka gede arrintaas marka waan ku wadnaa haddii ilaah raalli ka noqdo aad baad u mahadsantihiin maxamed kaafalan bashaar kaaf u k warbaahinta qaranka degmada luuq
halkaa warkaad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya markaana akhbaaraadka dibadda dowladda farakis- Fara- dowladda faransiiska ayaa hakisay doorkeeda howlgalka nato xilli khilaaf weyn oo soo kala dhex galay faransiiska iyo turkiga dowladda faransiiska ayaa si kumeel gaara waxa ay uga baxday howlgalka ammaanka ee gaashaanbuurta nato xilli uu khilaaf weyn oo kala dhex galay dowladda turkiga wasaaradda gaashaandhigga faransiiska ayaa sheegtay inuu hakiyey doorka uu ku lahaa howlgalka ilaalinta badda iyadoo turkiga uu ku eedeysay inuu ku xadgudbay cunaqabateyntii hubka saarnaa liibiya arrintan ayaa imaaneysa toddobaadyadii kadib markii maraakiib turkiga uu leeyahay lagu eedeeyey in maraakiib dagaal uu faransiiska leeyahay oo maraya badweynta militarianka arrintaas oo ah ankara ay si xoogan gaashaanka ugu daruurtay dalalka gaashaanbuurta neta waxaa loo maleynaya inay kala taageersan yihiin dhinacyada isku haya aq- dagaalka sokeeye ee ka socda liibiya waxaana liibiya jooga amaga dalkaasi liibiya waxaa ragaadiyay colaatan iyo markii ciidamada britaara isbahaysiga naata xilka ay ka tuureen hogaamiyihii korneel maxamed al khadaafi dowladda libiya waxay saliid waxaa dalka libiya waxa uu qani ku yahay saliidda waxaana uu marin muhiim u yahay sidoo kale muhaajiriinta africa ee ku qulqulayaa ama wajahaya qaaradda yurub waqtigan la jooga ciidamada dowladda iyo baritaarada qaramada midoobey ayaa waxa ay la dagaalamaan kuwa janaan khaliifa xaftar kuwaas oo ka armiya qaybo badan oo ka mid ah bariga iyo koonfurta dalkaasi libiya dhegeystayaal warkiisu waxaad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliyana subaxnimo waa nagintaas cidda u dhaafane waxay mar kale kala socon karaan bogaha baraha bulshada ku leenahay sida beedka internetka aan ku leenahay ee radio muqdisho